isaaya cutubka shan iyo lixdanaad waxaan aqbalay kuwa aan wax i weydiinayn oo waxaa i helay kuwa aan i doondoonayn waxaa quruun aan magacayga loogu jeeri jirin ku idhi i eeg i eeg maalintii oo dhan waxaan gacmahayga u kala bixinayaa dad caasi ah oo jid aan wanaagsanayn ku socda oo fikraddooda dabagala oo ah dad had iyo goorba bareer iga caraysiiya iyagoo beero allabari ku bixiya oo meelo leeban laga sameeyey foox ku shida waxay fadhiyaan xabaalaha dhexdooda oo meelo qarson bayna ku hoydaan hilib doofaar bay cunaan oo weelashoodana waxaa ku jira maraq waxyaalo karaahiyo ah laga sameeyey oo waxay yidhaahdaan goonidaada u taagnaaw oo ha ii soo dhowaanin waayo waan ka qudusannahay kuwaasu waa qiiq sanka iga galay iyo dab maalinta oo dhan raxmaya bal eega tanu hortayday ku qoran tahay anigu iska aamusi maayo laakiinse waan abaalmarin doonaa oo waxaan abaalmarinta gelin doonaa laabtooda xumaantooyinkiinni iyo xumaantooyinkii awowyaashiinba isku mar baan idinka abaalmarin doonaa ayaa rabbigu leeyahay waayo iyagu buudhahay foox ku shideen oo kudhahay igu cayeen sidaas daraaddeed laabtooda ayaan shuquladoodii horigelin doonaa rabbigu wuxuu leeyahay sida kamriga looga helo rucubka canabka dhexdiisa oo mid uu yidhaahdo hallaynin waayo barakaa ku dhex jirta sidaas oo kalan u samayn doonaa addoommadayday aawadood si aanan dhammaantood u wada baabbi'in waxaan reer yacquub ka soo bixin doonaa farcan oo yahuud ahna waxaan ka soo bixin doonaa mid burahayga dhexla oo kuwayga aan doortay ayaa dhexli doona oo addoommadayda ayaa halkaas degi doona shiroon waxay noqon doontaa meel ay ariyuhu daaqaan oo dooxadii cakoorna waxay noqon doontaa meel ay lo yawgu fadhiistaan dadkayga idoondoone aawadood laakiinse kuwiinna rabbiga ka taga oo buurtayda quduuska ah iloobay oo gaad mis u diyaariyey oo meeni kamri u qasa waxaan idinka dhigi doona kuwa seefta ku layda oo dhammaantiinna waxaad u wada furaarsan doontaan in laydin gowraco maxaa yeelay markaan idin yeedhay ima aydan jawaabin oo markaan idinla hadlayna ima aydan maqlin laakiinse wax indhahayga hortooda shar ku ahaa baad samayseen oo waxaad doorateen wax aanan ku farxin sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal ogaada addoommadaydu wax bay cuni doonaan idinkuse waad gaajaysanaan doontaan addoommadaydu wax bay cabi doonaan idinkuse waad haradsanaan doontaan addoommadaydu way raynrayn doonaan idinkuse waad ceeboobi doontaan addoommadaydu farxadda qalbigooda ayay la gabyi doonaan idinkuse murugta qalbigiinna ayaad la ooyi doontaan oo dhibta ruuxiinna ayaad la barooran doontaan oo magaciinna ayaad kuwayga aan doortay ugu dayn doontaan inuu habaar lagu dhaarto uu noqdo oo sayidka rabbiga ah ayaa idin layn doona oo addoommadiisana magac kaluu u bixin doonaa kii isagoo dalka jooga iisu duceeya wuxuu isugu ducayn doonaa ilaaha runta ah oo kii isagoo dalka jooga dhaartana wuxuu ku dhaaran doonaa ilaaha runta waayo dhibaatooyinkii hore waa la iloobay indhahaygana way ka qarsoon yihiin waayo bal eega waxaan abuuri doonaa samooyin cuscusub iyo dhul cusub oo waxyaalihii horena lama soo xasuusan doono oo innaba maanka sooma ay geli doonaan laakiinse farxa oo weligiinba waxa aan abuuro ku raynrayya waayo bal eega yeruusalaam waxaan u abuuraa raynrayn dadkeedana farxad baan u abuuraa oo yerusalem baan ku raynrayn doonaa oo dadkaygana waan ku farxi doonaa oo codkii oohinta iyo codkii baroorisadana mar dambe dhexdeeda lagama maqli doono oo markaas dabadeedna innaba dhexdeeda ilmo dhowr maalmood jira amase oday aan cimrigiisa dhammaysan lagama heli doono waayo ilmuhu wuxuu dhiman doonaa isagoo boqol sannadood jira dembiilaha boqol sannadood jiraase wuxuu ahaan doonaa mid inkaaran guryay dhisan doonaan wayna degi doonaan oo beero canab ahna way beeran doonaan midhahoodana way cuni doonaan si uu mid kale u dego guryo ma ay dhisi doonaan oo si uu mid kale u cuno beero ma ay beeran doonaan waayo dadkayga cimrigiisu wuxuu ahaan doonaa sidii geed cimrigiis oo kuwayga aan doortayna wakhti dheer ayay shuqul gacmahooda ku farxi doonaan si aan waxba tarin uma ay hawshan doonaan oo masiibona carruur uma ay dhali doonaan waayo iyagu waa farcankii kuwii rabbigu barakeeyey iyaga iyo carruurtoodaba intaanay dhawaaqin ayaan u jawaabi doonaa oo intay weli hadlayaan ayaan maqli doonaa yeyda iyo baraarku way isla wada daaqi doonaan libaaxuna sida dibi oo kale cows buu cuni doonaa oo boodhkuna abesada quudkeedu ahaan doonaa rabbigu wuxuu leeyahay buurtayda quduska ah oo dhan waxba kuma yeeli doonaan waxna kuma baaba'in doonaan